أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan aalaba barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaa mowduuc muhiim ah jimcahan waa kii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan sidaa darteed waxa uu barnaamijku maanta soo gudbinayaa axkaamta ciidda waxaana marti inoogu ah sheekh cabdiraxmaan firin waa mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag meel walbo aad joogtaan dhegaystayaal waxaan hawadeeda ka leenahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan barnaamijka gudaha u gelin aan soo dhoweeyo sheeqa eh, sheekh cabdiraxmaan soo dhowow marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dhowah ugu horeyn intaanan eh, gudaha u gelin mowduuca marka hore bal waxaad waxay nooga taabataa zakaatulfidriga bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده فقد قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ولا أبتر قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إن شاء الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى هينور لما يستره هنرى أقبله bisha ramadaan sakaatulfidriga iyo ciidda iyo lixda beri ugu dambeysa lixda beri ee shawaal yaan rabnaa inaan wax yar insha allahu tacaala isku baraarujino maadaama xilligu dhow yahay sakaatulfidriga ikhwaani waa waajib ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibaadka ummadda u saaray ka mid a nabigana wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu fara yeelay sakaat fidri duhratan lisaa'imi min allaqwi waalrafati wa ducmatan lilmasaakiin sakaat fidriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam faral yeelay waxayna u tahay ruuxii soomanaa wixii soonkiisa gaadhay oo dembi ahaa bay ka nadiifin in la aqbalana ayadaa sabab u ah ruuxu hadduu marka xoola haysto sakaat fidriga hadduu bixin waayo soonkiisuna aqbal ma aha wixii khalad oo galay iyo dembiga laga nadiifin maayo amaa ruux hadduusan waxba haysanin waa kuu nabi leeya calayhi salaatu wasalaam idaa amartakum bishayin faatuu minhu masbactu haddaan arrin idin amro awooddiinna kula imaada ruux marka waxba aan haysanin soonkiisa insha allah ilahi wuu ka aqbali wixii khalad oo galayna ilah u dhaafaya subxana wa tacaala masaakiintana nabi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam in cunto u noqoto oo maalinka ay raashin iyo adduun helaan baa loogu talagalay faman aadaaha qabla salaatii fahiya sadaqatu maqbuula ruuxii marka bixiya intaan salaada la tukanin waa laga aqbalhaya ninkii salaada kadib bixiyana waa un sadaqaad min asadaqaad in la aqbalan u dhow inaan la aqbalin u dhow laakiin waajib laga rabo markasta toban sana kasoo wareegtee sagafidir lagu lahaa xilligiisi la dhaafay waa un lagaa rabaa un waa waajib ilahay ku saaray subxana wa tacaala in lasoo qalleeyo sakafidriga marka wuxuu waajibahayaa markii aan aragno bisha shawaal maalinka ugu dambaysa ramadaan markii qoraxdu dhacdo ayuu waajibahayaa inta ka horeysa ma la bixin karaa bisha ramadaan oo dhan waa la bixin karaa madhab shaaficiya culimo baa qaba ma saddex beri iyo afar beri oo ka horeysa baa la bixin karaa laakiin waa kaan soo sheegno maamulka waa loo sii dhiibi karaa bisha kowdeed iyo labadeed iyo ka horba waa lasii dhiibi karaa waayo waa wakiilay ummadda ka yihiin waana wakiilan kartaa ibnu xasan baa isaga wuxuu leeyahy maya sanadka dhan baa lasii horumarin karaa warka ibnu xasan marka war saxa ma aha warkan shaafici haddii la qaato waa masale ijtihaadi dhib ma laha haddii warka cabdullahi bin cumar iyo la qaato ayadana wax dhiba ma laha laakiin xilliga uu waajibahaya waa xilligaas xilliga ugu fiican in la bixiyana markuu waagu beriyo intaan salaada la soo aadin baa la bixinaya waa tahay waxa la bixinayo marka haddaad wax ka taabato waxa la bixinaya waa raashin waxaan raashin ahayn kuma baxdo lacag iyo sankor iyo sharaab dhar iyo gurye iyo baabuur midna kuma baxdo waxay ku baxdaa raashin la cuno unbay ku baxdaa siduu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiikii saxiixaynka ahayd farada rasul sal slam sakaata fidri saacan min tamrin riwaadka waxay ahayd saacan min dacaamin suus timira ama suus raashina ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku waajibahayaa sikaa fidriga ruux kasta oo muslima ha yaraado ha weynaado addoon ha noqdo xor ha noqdo rag ha noqdo dumar ha noqdo faqiir ha noqdo qani ha noqdo ha waalaado ha miyir qabo ha soomo yuusan soomin intaa midna la kala qaadi mahaye markuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dadka inay soonkoodii khaladkii gale u dhaqdo marka la leeyahy sida qaalibkan baa laga hadlayaa inta kale waa la bixinaya waxuu daliila xadiidka nabiga na wuxuu ku faraya alcabdi waalxori waaldakari waalunthaa ilaa aakhiri alxadiid idan marka ummadda dhan buu waajib ku yahay muslimiinta yuu waajib ku yahay ruuxu awalan waa inuu muslim yahay kadibna afar iyo labaatanka saac ciidda ah habeenka ciidda iyo maalinta ka dambaysan tukanayno afar iyo labaatankaa saac waa inuu wax ka badan haystaa ruux cuntadiisa iyo labiskiisa iyo guri kale haddii lagu leeyahay adugu howlaha wix asaga uun asaas ka badan waa inuu haystaa taasaa laga duwan haddu waxba haysanin ruux waxba uusan haysaninba waxba lagama rabo hadduu waxna heli karo waxna ay ka dhimeeyeenna inta heli karan buu bixin karaa macnaha ruuxu marka hadduu mishaar qaato oo bishii xoogaa baa loo soo tuuraa maanta waa ciid wax yaalla ma leh laakiin bisha kale kowdeeda iyo labadeeda iyo saddexdeeda iyo afarteeda shawaal waa la sugaya inuu soo daynqaytaa waajib ku ah ninkaa wuu heli karaa oo haddaba raashin buu qaataa dhar buu qaataa wuxuu isku hadlaynaya waa mishaarka bisha wey kaa marka wuu bixinayaa anigu maalinkii ciid wax ma haysto laga yeeli maayo midda labaad yaa la siiyaabaa taalla sideeddii qolo ee la siin jiray sekada caadiga maalka ah yaa tana la siinayaa siday jumhuurtu qabaan qole waxay leeyihiin sheekh islam ibn qayyim iyo qole kale waxay leeyihiin maye masaakiinta kilaa la siinaya ruuxu marka hadduu xoolana haysto oo afartan aday uu leeyahay oo xoogaa uu haysto oo guri asaga ule haysto oo baawur uu ku xamaasho laakiin waxa haya uusan ku fillayn kuma filla baahiis ah kuma filla haddii maanta dabka la saaro berri waa la baahanayaa waa miskiinkaasu faqiir hoomina waxba haysanin dadkaasaa la siinaya ruux marka ay sekada maalka ka baxdo oo xoogaa yar oo dukaan haysto oo haddana aan wixiis celis mudan ku fillayn iyo mushaahar ku fillayn xaa kale waa miski asag waa laga rabaa xaa kalena waa la siin asag wixiisa waa bixinayaa oo la dhihi maayo ruux waa inuun xoolo weyn haystaa iyo waxaa la dhihi maaye ama xoolo haystaa la dhihi maayo ruuxa baahidiisa wuxuu haysta ma ku filan tahay macnaa markii la fiiriyo hal sano oo kaamila hadduu maanta inta biisho ma ku filan tahay maya kuma filla wey afartan ari maanta in la gado ruuxa kuma filla labaiyo toban bilood kuma filla xaggana marka wax wuu haystaa oo saka neef adaa laga qaadi oo shan geelo haystaayo neefaa laga qaadi xaa kalena asagana wixii wuu bixinayaa asa waa la siinhayaa waa miskiin marka dadka mushaarka iyo howlahaana saa ha ogaadeen oo wixii waa laga rabaaye wixii waa inay bixiyaan baa la doonayaa ka waran marka cabirka waxa la bixinayo waxa la bixinayo waa laba kiilo iyo badh haddii la miisaamo waa laba kiilo iyo badh bariis ah burku waa ku baxdaa bariis waa ku baxaa timirtu waa ku baxdaa waxaa la rabaa beledka aad joogto raashinka inta badan laga cuno sanadkaas ayaad bixinaysaa qole waxaa leeya maya adigu raashinkaad cunto waa la fiirinaya wixii qaalib ku ah yaa la fiirinaya adoo kii la yidhahdaba raashinka magaalada laga cunay qaalibka xoog badane kaasaad bixinaysaa kii laga cunayo qaalibka mid ka sii fiican taa bixisana way ka ansaxaysaa laakiin marna maxaa la yeelayn kii qaalibka u ahaa mid ka hooseeyo ebera kaa marna ma ansaxayso ka magaalada qaalibka cunto bixi haddii kale mid ka sarreeya ayaad bixinaysaa marka ruuxa sekada bixinhaya ee ay ku waajibtay inuu sekadan maanta bixiyo beledka uu asagoo markaa joogo ku bixinaya haddii beled kale lama ogola haddayna duruuf badan iyo baahi ka jirin ama ay qaraabo kula ahayn haddii beled kale masaakiinta qaraabo ay kula yihiin ama ay ka baahi badan yihiin masaakiinta beledka joogto waa loo diri karaa markaas oo intii lacag aad dirtaad ruux ku xawiliyo raashin sii kadibna dadkaa iga sii waad dhehaysaa ruuxaad qaraabetan raashin gad iga sii walaashay raashin gad waxaa iga sii waad dhehaysaa macnaha waa wakiil waa lagu ogolyahay laakiin lacag lama siin karo mamnuuc weeyo waa xadiidka nabiga ma ahayn calayhi salaatu wasalaam sigaa fidrigaa marka la bixinhayo mar hadduu laba keliya ba noqdo waxa la bixina uu raashin yahay xilliga la bixinayana aan sheegnay ciday ku waajibtayna aan sheegnay ay waajib tahay xigmadda loo waajibiyana aan sheegnay inuu faral yahay oo aan sheegnay muslimiinta marka waxaa laga doonahayaa inay xil iska saaraan waa ina xilliga salaada ayna dib marinin oo ayna ka dib marinin xoolaha masaakiintu ay leeyihiin laga rabo xilaan horaa la bixiyey xil horaa la bixiyey war annagaa masaakiin siinayna warkeena warkeena xoolaha bixiyeen insha allahu tacaala maanta annaga inooma taallo ma sideedii qolaa la siin ee sekada mise masaakiin baa la siino masaladu mar haddii khilaafiya tahay maamul islaamin uu dhisan yahay miday raacayaan ayagaa sheegi ayagaana ku qasbannahay nin ka daba hadli karaan maaduu masalo aynan nas qaadica jirin ijtihaadkay fiirinayaan midkay qaataan sideeddii nooc baan siinayna hadday dhahaanna waa sax hadday dhahaan maye masaakiinta annaga siinaynaana maamulkaa looga dambeeya masalada ijtihaadkao dhan waa nooca ikhwaani lama ogola inuu wadaadu masaakin ka istaago oo anna saas ila quman tahay maya masalada ijtihaadiga waxaa looga dambaynayaa idaarada jirtaa looga dambeyn cumar waa garanaysaan masalooyin badan oo sidaas ah inuu soo koobay cusmaana qirooyinkii oo dhan inuu kusoo koobay hal qiro iyo musxaf gooni ah uu yidhi ummata ha akhrisato wixii kale ninka haduu guriisa dhiganaya ha dhigto kitaab musxafa laakiin bulshada iyo waxay ku dhaqmayso halkaa qirada keli a weeyaan inuu cuhmaano xukumay waad garanaysaan sidaasaa marka laga doonaya insha allahu tacaala dadka muslimiinta ah waxaad runtii faahfaahisay zakaatulfitriga iyo habka loo bixinayo iyo dadka ay waajibka ku tahay su-aal la xiriirta haddaan sii raaciyo qofka saaxiibkii oo kale ama dariskiisa oo kale ma ka bixin karayaa zakaatulfitriga hadduu ka fasax qaato oo yidhaha hebelow niyo xoolihii laguu lahaa anaa kaa bixin ama asagu ku yidhaha war niyo wax ma haysa iga bixi adna aad ka aqbasho way ansaxaysa laakiin aad meeshoon idan jirin ma bixin kartid nin hadda waxaa jira ka soo qaada caruur buu islaan buu qabaa carruur horey wadatay ama guriga waxaa kula nool soomaalida waa dad fiican oo hadda la qaribhayaaye takaaful ijtimaaciya oo iska canqabad guri wax ku nool iida ku nool caruurteeda ku nool ilmo abti baa kula nool ilmo adeer baa kula nool seedi iyo iyo dimaashi baa kula nool dadkii guri dadban baa ku adaa biila wax waan dad qaangaada dadkaa qaangaarta markii bisha la gaadho waa idinka bixinaya ogaadadii hayee ku dhehen waad ka bixin ayagoo laakiin idan aadan ka qaadan qaangaadhay waan iska bixinaya waan biiri jira laga yimaayo waxaa la mid a carruur yar yaro oo laga yaabo in ama islaanta wadatay ama si kale guriga ugu nool ayagana waalidkood yaad weydiinaysaa waxaad dhahaysaa war carruurta yarkaada hayey ama islaanta la hadashabe waxaan ka bixinaynaa sofidri adaa lagu lahaye na idan ka bixiya idinkaaba gacantkooda waa sax hadduu dhaho may aniga hala ii daayana waa kan laakiin idan la-aan maya cidda ay ku waajibayso waa naftaada kow waalid ku dhalay oon waxba haysanin carruur aad dhashay oon qaangaadh ahayn ama qaangaadhahe laakiin ama naafa ah ama waalan cunug aad dhashay oo qaangaadha oon waalayn naafan ahayn waxba kuguma leh waa inuu yahay cunugaagii qaangaadhka ahaa mid waalan ama mid naafa ah ama cunugaan qaangaan u dhashay waalid ku dhalay naftaada addoon aada leedahay islaanta aad qabto intaasaa iskada waajibay kugu tahay wixii kale haddaad ka bixinayso idan bay u baahantay hadduu yar yahayna waalidkii hadduu wen yahayna lafiisa ayuu u baahay insha allahu tacaala intaa haddaan uga gudubno zakaatulfitriga bal markan waxaad waxay nooga taabataa axkaamtii ciidda
allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy yuriidu allahu bikum alyusra markuu soon ka soo hadlay oo ilaahay soon ka soo hadlay alla uu yii ruux hadduu jiran yahay ama uu safar yahay fa ciddatu min ayaamin okhra leyh ilahay wuxuu yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla raba waxa wey fudayd iyo waxaad kartaan wey ee ilaahay culays idan awoodin idinlama rabo ilahay wuxuu idinla ilahay muxuu nala rabaa marka wuxuu kaloo ilahay nala rabaa walitukmilu lciddata alla wuxuu inaad tiradii ramadaan dhammaystirtaan allah wuxuu idinka rabaa oo kale walitukabiru allah calaa maa hadaakum markaad soonka dhammaystaan oo bishii ciiddii la gaadho inaad ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celisaan oo alla aad u kibaarataan oo takbiir weynayn rabbi aad akhridaan hanuunintan alla idinku hanuuniyey soonkii aad soo soonteen bishii ramadaan walacallakum tashkuruun in alla u mahad celisaan alxamdulilah dad badan oo kaa xoog badan oo kaa aqli badan aan soogin makhaayadaaba la furaayo masomayaasha raashikooda la yidhahdaa inaad marka ilah uga mahad celiso ilah ku weynayso takbiirtan la akhriyo ayaa loogu talagalay alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa ayaddaas culimo badan waxay dhaheen oo uu ka mid yahay khaliifkii shanaad cumar bin cabdilcasiis waxaa liibaanay ruuxii salafadriga iska bixiya isamka alla xuso allaahu akbar yidhahdo fasallaa tukada wadakara sma rabbi rabbi ismi xuso allah akbar waa ismka alsada lagu xidhnayo oo fasallaa marka salaaddii ciiddahay tukadaa la yidhi allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala nabi maxamed waxaan ku siinay waa adig laha kowthar ee fasalli lirabbika wanxar rabbiga u tuko xoolaha carafadiina gawrac baa layihi idan marka salaada ciidu ah dhowr mawduuc baan kaga hadli doonaa midda koowaad salaada ciidda ah goorma la bilaabay sanadkii labaad hijirada ayaa isaga fidri la waajib yeelay isa sanadkaa gudihiisa ramadaan la waajib yeelay isa sanadkaa gudihiisa ciiddiina ay raacday intuba way soo socdaan waa sanadkii labaad ee hijirada nabiguna markuu soo jirooda madiinooyin toosan u noolaa sanadka labaad kowdhi sanadka horego sanadka labaad ilaa sanadkii tobnaad waa xamne waa sagaal sano sagaalkaas sano hal sano oo nabigu ciiddu ka tegay ma jiraan calayhi salaatu wasalaam marka sanadka la jideeyey ciiddu waa sanadkii labaad hijirada nabiguna weligii kama tegin calayhi salaatu wasalaam thaaniya midda labaad ciid maxaa la yidhahdaa xagga luqada qole waxay leeyihiin ciid caadi cawd bay ka timid oo caada yacuudu ciidan qole waxaa leeyihin min alcaadati ka timid haddii la yidhaha caada yacuudu bay ka timid oo cawda min alcawdi bay kadii la yidhahda waxaa weeye way soo noqnoqonaysaa waa tii soo noqnoqonaysay ciid tii soo noqnoqonaysay oo sanadkiiba laba jeer imaanaysay ayaa la yidhaahdaa haddii minal caadati la yidhahdana tii laga caada yeeshay inay wanaag iyo farxad iyo wanaag lagaga qayb galo tii ay caado u ahayd bay noqonaysaa calaa kulli xaal tii la yidhaahdaba ciiddu sanad kasta marba imaanaysaayo waa kuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laa tajcaluu qabrii ciidan wardayda muslimiinta qabrigii ciid ha ka dhigana oo qabri ciid ninaxsi ciid loo dhigayaa sanadkii ama bishii xilli intii la qabto laisku yimaado oo lagu diiqo oo meel layskaga yimaado qabrigeyga ciid buu noqonayaa waayo xilli lagu soo noqdoo go-an ayaa loo sameeyey waxa sanad guurada hadda la yidhahdo waa sanad guuradeeni iyo xilligaan dhashay iyo waa xilligii dowladdu dhalatay iyo waa xilligii kan ahaa iyo waxa noocaas oo kale ah weeye lama ogola xilli mawsim la samaysto lama ogola markaan ciidanu markii la jidaynaya inagu markuu madiine yimid oo ka yimid nimanka madiine jooga laba ma sanadka waxay lahayn laba maalmood ay ciyaaraan oo feesta ah qole waxay leeyihin laba ciid waxay midna waxay ahayd ciidda nayruuska la yidhahdo midna waxay ahayd mahrajaan bay ahayd yay leeyihin laba ciidoo noocaalay ay lahaan jireen nabiga marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku bedelay labadii maalmood oo ciyaari jirteen laba maalmood oo ka khayr badan maalmihiinnii ayuu ilahay idinku bedelay oo waxaad garan kartaa labada ciidood midna waajibkii rugnigii ramadaanka ahaa yaan soo dhammaysanay midna rugnigii kale xajka aha yaa la soo dhammaystay labadu marka waa farxad mid kasta waajib baa la dhammaystay marka waa markii waajibkii lala yimid farxaddii ka dambaysay iyo reerayntii iyo weeyaan ilaahay hanoo taam yeelo weeye marka laba ciidood buu ilahay ugu bedelay ciidaha marka muslimiintu mid waa ciidul asbuuc baa la yidhahda waa jumcada ciidu sanana waa labadan hadda maalmooda ciidda ah ee ciidu carafi ciidu fidri ah iyo saddexda beri ee ka dambaysa ciidul carafada ka dambaysa oo ayaamu tashriiq la yidhaahdo iyo maalinka carafo ee banka carafo la taagan yahay ciidaha muslimiintu ay qabaan intaa weeyaan ciid kale inagu ma qabno oo ciidda carafana maalinka yowmal carafana dadka xujiyada ciid u tahay maalinkaas oo xajkii baa gebageba ah laakiin annaga ciid numa waa soomanahay maalinka inagu laakiin xujiyada ma soom hayaano ayagu maalinka ciidba u tahay ciidaha marka muslimiintu ay qabaan ikhwaani waa intaas ciiddu maxay marka axkaam leedahay ciidda ikhwaani maalmaha ciidda in la soo waa xaaraan soonna maba ansaxayaba laa soon sunnaan ansaxaynin walaa soon qalloo lagu lahaa baan ansaxaynin ramadaana walaa nadar lagu galay baan ansaxaynin walaa kafaara lagu lahaa baan ansaxaynin oo nintuu bishii ramadaan u galmooday ama nin dhaartay kafaaro lagu ma ansaxayo ayu nooc oo dhan oo la wada soona labadan beri lama ogolo waa ciidulmuslimiin waa yowma alfarxatayn inay marka la soomo xaaraan weeye lamana ogola labadan maalmood marka dadka muslimiinta ah farxad inay kaga qayb qaataan waxaa loogu talagalay ikhwaani ciidanu inuu ruuxu maalinkan maalinka ciidda ah uu dhar quruxsan hadduu heli karo uu soo qaato adugu dharka wuxuu heli kara nooc ugu qurux badan buu soo qaadanayaa ninba tabartaa markaa la dhihi mahayo hal nooc dhihi mayno nin ruux kasta ma cunugba ma ruux weynba haweenka dhar quruxsan banaanka iyago looma ogola xijaabo iska caadi aan quruxsan la soo baxayaan laakiin wixii kale dhar quruxsan baan ogolla in lala soo baxo maalin baa cumar baa wuxuu yihin suuqii madiina dhar xariiroo qurux badan oo lagu gadhayo arkay markaasuu xariir soo qaaday nabigu masaajidka ugu yimi alla waxaan rabaa xariirta inaad gadato lacag keen nin baan ka soo qaaday gada arda siaad maalinka ciidda u xidhato si maalinka jumcada u xidhato si markii dad wafti ay kugu yimaadaan a isku qurxiso marka saddexdaa jeerba in laisqurxiyo waa la ogolya nabigu ma diidin maalinka ciidda waxaan rabaa inaan ku labista baashan ya rasuulallah iyo maalinka jumcada iyo markii niman wafti ay kugu yimaadaan inaad isqurxisaan rabaaye markaasuu nabi wuxuu yihi cumar waa sax laakiin xariirtu nin ilaahay aakharo ugu talagalay wanaag adduunkuma xidho waa la celiyey baashi lakiin nabi waxaa kale muxuu qiray in laisqurxiyo in la ogolyahay maalintan ee xariirta lafteeda la diiday cumar markaan tegey buu yidhi nabigii baaba xariir iisoo dhiibay markaasaa intaan waxaa idhna wuxuu yidhi xariir yaa xidha inaan aakhara wanaag lagu talagelin maxaa is yidhi marka nas baa kugu soo degayoo nabigu ogyahayo adigoo ku dhammaatay anuu ohayna xariirtii waa naba allow soo saan baada dhin haa maxaad iigu soo dhiibtay aakhara wax malihi miyaa kaasuu nabi wuxuu yidhi ma inaa ama gadato ama haweenkay u badanta u bannaan tahay haweenkaaga aad siiso yaan ugu talagallay mooye adina xidhato kumanaan siinin marka inaad intifacsatoo kaloo gadato ama aad haweenkaas sidaan kuu siinay baa leeyihi markaa idan marka maalinka ciidda ah aadaabta loo baahan yahay waxa weye ikhwaana in la issoo qurxiyo oo weeyaan ha las qurxiyaan ilih waaba laga darayba garhkii baaba la xiirhayaaba niman baa marka ciidda la gaadho meelahan xallaaqiinta iyo doobilaha la meelaha la tegayaa rayslaha la tegi garhkii wuu soo gaagaabiyey garhkii wuu soo xiri maxaa weeye waa isqurxinaya waxaas kaba eebdaro waxaa arkaysaa hal isqurxiyaa la yidhi nin qamiis uu soo gatay ama fitishaari uu soo siwaar uu soo gatay ama macawisi yuu dhul ku jidahayaaba anqaw way asurtay war waxaanu qurux mahay waa dembi waa xaaraan ilaahay ka cabo subxana watacaala waxaa arkaysaa gabadhiyo dhar waxay ku labisay qurux badan oo haddana anqawa u joogo oo lugteeda ay bannaan tahay askari gaardinaya marka u malaysaa marka gabadhaa dheer way xeentay jagaf jagaf jagaf waad yaabaysaa waxaa arkaysaa raggi haweenkii ood kala garayninba oo isdhex yaacayo cunug la wado oo naagta dhasto oo nin baa naag ka horreeya nin baa ka dambeya nin baa ku xiga muslimiin baa la yahay maalinkan oo kale in marka ikhtilaaf dhaco oo la isdhex galo lama ogola labiska haddaan eegno xiliyadan caalamka waxaa aada ugu soo batay dharka inta badan qoraalada leh ee ay isku xayeysiiyaan shirkadaha labiskaas ka waran in lagu ciido ninkii cid ku shabaha kuwaas kumid noqonaya marka nimankan gaalada ah ee labiskoodii oo in la xidho oo si dharkooda la xidho ama qaabkoodii iyo kayfiyada loo labisto ama dharkoodii la xidho iyo noocooda la xidho horta lama ogola waaba xaaraanba ma banaana oo markii labiska laga hadlay ragga dumarba sagaal shardi buu leeyahay sdeed shard waxaa ka mid ah inuusan noqonin lebis gaala inuusan ahayn yaa ka mid ahayd thaaniyan qoraalka meesha ku qoran xayeysiin hadday u tahay niman gaala ah iyo mabda-ooda iyo hadafkoodii wixii halkudhiga oo xayeysiin u ah ma banaana waana xaaraan haddaadan ogeynna markaad ogaatay waajib kugu tahay inaad shayga gubto ama maahe aad intaad dun qaadato ama wax qaadato aad meesha ka furto wixin ka furto yaa kuu bannaan haddayna marka ayna ahayn wax hayeysiin u ah hadaf gaaleed wuxuu dooniba ha noqdee hadduusan markaa uusan ahayn oo ereyo kale u yahay wixii salaada mashquulinhaya lama ogola dad baa hor istaagaysaa wixii dhabar ka qoran yahay dad baa meesha ku takbiiranhaya oo hormaraysa waxbaa ku qoran wixii ummadda mashquulinhayana ayadana sida lama ogola amaa middan ku haldhega ah waxaa la yidhaha markii laga hadlahayo nawaaqida waxaa ka mida oo ruuxa ku gaaloobahayaa in la xayeysiiyo gaalada hadafkooda waa nawaaqid min nawaaqid alislaami oo wey hadafka marka gaalada iyo ololahooda iyo nimankaas dharkaa laga fiirsado kuwa soo gadanhaya ee keenhaya wadanka islaamka meelahay degan yihiin xamar meel kasta ku khaldahaya oo dekedaha ka soo dejinhaya oo eraboorada ka soo dejinhaya ilaahay ka cabsada hawshaa joojiya kuwa ku usii kaadmana kasoo qadanhaya ee gobolada iyo degmooyinka iyo meela u qaybinhayana kuwaan ayagun rabbiga ka baqayn subxaana wa tacaala kuwa yarka ayagu ku labisana asagu sii ganaya asag ilaahay ka baqo intuba wada xaaraan bay u adeegayaan mana banaana marka ha iska ilaaliyeen maanta waa la issirhayaa waa aragteenoo meel kastaba naag qaaban baa lagu sawiray meel kasta wax khatara lagu sawiray wixii la gadan lahaa oo dhan hadda allahuma bariiska iyo baasa amay kusoo dhigaan naga qaaqaaban bay taagan tahay hawsha marka meel khataray maraysaa ikhwaani waxaan halala dagaalamo halala dagaalamo haliska ilaaliyo insha allahu tacaala wax fiican baad helaysaan wax fiican ummadda ha loo soo waarido haddaad samayn weydaan ilaa nin kastaba intuu ka qaad qaada dembigeedu leeyahy ninkaan soo qaaday intii kasii qaadatay oo dhan dembigeedu uu leeyahy nin kastaba marka inti kaasii qaadatay aduu markaa dembiga haddaad qaadi karta kuu taallaa dhegaystayaal weli waxaynu dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku eegeyno axkaamta ciidda sheekh cabdiraxmaan aroortii hore marka laga soo baxayo guryaha qaabkee baa loo aadayaa musallaha maalinka ciidda ikhwaani waxaa loo baahan yahay almashyu in lasoo lugeeyaa la rabaayo baabuurta iyo baaskiilka iyo mootooyinka howlaha in laga soo tagaa la doonaya caruur baa meeshan socota dad waayeelaa socda wadooyinku way buuxaan barxadii way buuxdaa wadankii waa buuxa marka inaad maalinkan lasoo lugeeyo oo haddii la awoodi kara loo lugeeyo ayaa la rabaa saddex arrimood siciid musiib baa dhihi jiray sunada sunnada ciidday ka mid tahay almashyu baa ka mid ah inuu ruuxa lugku aada meesha lugna kaga yimaadaa ka mid ah waxaa ka mid a ciidulfidriga hadda aan marayno inuu ruuxu intuusan banaanka aadin afka wax kusoo dhufto biyo cabiya caano cabiya shaah cabiya qureecayaa inuu wax cuno oo ciidda ciid hadda aan joogno ee noo soo socotay fidriga in wax la cunaa la doonaya waxaa ka mid a aliqtisaal baa kamid in la qabiistaa ka mid a oo dadku marka maalintan ciidda bannaan baa laiskugu tegahayaa waa maalin farxadeed adigoo urahaya uun shan beri qabaysanin ama xamaarihayoo markii allah markii maqasho ee allah markii dhow iyo intaad bawlkiisa sii orodo adigoo diidiiflaynaya orodo lama lama baahna waxaa weeye ilaahay baa faxane maalinkan ilaa aan tukanayn shaqada hala joojiyo hala qabaysto wixii dharoo lehelka quruxsan hala xidho hala isbarfuneeyo ciidan xoogaa hala afka ha lagu dhufto ee midda kale ciido adxada waxba lama cuno waxaa la dooni markii waagu beriyo inaad horay ka baxdo adoo raashin iyo biyo dhaminin tan laakiin afka waxa lagu dhuftaa da'bigii neyma inaan raacnana wanaag baa inoogu sugan howlaha la doonaya marka muslimiintu waa howlaha salafku maxay ahaayeen salafku meesha banaanka ciidda lagu tukanayay u dedegi jireen oo markii abu umaamat albaahili miyaa salaama bin akwac miyaa ragga odayaashii waaweynaa saxaabtahay salaada subax markay jamaaca ku tukadaan oo imaamku assalaamu calaykum assalaamu calaykum ay wardiga dhammaystaan ninkaas horey wuxuu sii aa jiray musallu u sii aa jiray innagu waa goorma dadkii qaar baa ninka waray hal saaci bar buu tegi qoraxdiina way kulushahay ama roob baa jira salaadan hadda weliba hadda fidriga wax yar in la daayaa fiican oo labada saac la gaadhsiiyo ama ciidul carafada ayada waxda waa degdeg hal saac in lagu kala baxaa la doonayaa ikhwaani salaada marka dadka muslimiintu markay iscarfiyaan oy qabaystaan oo ishagaajiyaan lug bay ku baxayaan baan nidhi inta gurigood markay ka baxaan ilaa ay musallaha ka tegahayaan ilaa imaamku ka imaanayo takbiirtay sii qaadayaan walitukabiruullah calaa maa hadaakum takbiirtu marka kayfiyada nebi maxamed ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahu allahu akbar allahu akbar walihi alxamdu intaas weeye waxaa kaloo lagu darahayo waxaa laga yaaba saxaabta daxduna cabbaas oo kale wuxuu ku dari jiray asagu allaahu akbar mastaxjaryada allaahu akbar wa ajal allaahu akbar calaa maa hadaanaa intaas ku diri jiray asagu laakiin inta nebi maxamed waa intaa hore un waxaa la doonayaa marka inta aan nabi ka sugan haddii kale saxaabo kas in lagu gaabsado wix intaa ka badan in laiska daahiyo gurigaan ka baxaynaa ilaa aan ka tagno musallahana ilaa imaam ka yimaadana intaa u akhrinaynaa asaga imaamka waxaa la doonayaa marka uu salaada gelahay inuu yimaado markuu saa u yimaadon aragnana horaan kacaynaaba salaada hore kasii gelaynaa takbiirtu marka waxay bilaabanaysaa habeenka ciiday bilaaban takbiirta ciidu fidrigan habeenka marka bishiibaa la arkay markaasay bilaaban guryahay ka bilaaban wadooyinkay ka bilaaban masaajiday ka bilaaban waa inay meel kasta bila laakiin arrintan mar walba waa ay sheegaan culimada welibana waxaa ku soo arooray nusuus mar walba lagu celiyo oo ay dadkoo dhan fahansan yihiin haddana saasu ay tahay ma dhacdo in aad waddooyinka ku aragto dadka oo takbiirta qaadaya culimo iyo caamaba gaar ahaan soomaalida maxaa ugu wacan ilaa hadda lama hayo waaba laga xishoonba haddii maanta aan hirgelin weyna dhaqankii saxaabta oon ka xishoonno inay gurigan takbiirba ka yeedhisaa ka yeedhisaa taawa ka yeedhisaa wadooyinkai ka yeedhisaa makhaayadihii bay ka yeedhisaa jidkii bay ka yeedhisaa baabuurta ka yeedhisaa haddii la waayo goormaa la akhrina goormaa la akhrina masaajida un alawara waa wix uu kacaan ku nabaray waa waxaan horey welig arag masaajida laga takbiirto marka kiimaan sugaynaa gurigu ka soo bix wuuska sheekaynay cunugu tagu sheekayn allah akbar ma dhahayo sheeb dad aan iska aaminsan yahay banaan kale tag waa la aaminsan yahay wala tukabiru ala ma hadaakum warawa dariiqi nebi maxamed nebi maxamed gurigu saa uga soo baxo ilaa uu musallaha ka tegahayo nebi maxamed soo takbiirta u wado wadada u hayo u hayo u hayo yuu tiri jiray maantana wallahi waa xishoonaynaa wallahi waa ka xishoonaynaa inaan takbiirta qaadno wax aad iyo aad looga yaxawi waxaan la soconaa marka la gelayo masjidka oo kale in laba ragc la dukado oo taxiyatl masjid ah marka musallaha la tago waxaa dhacda in dadka qaar ay tukadaan haddaba ma la tukanayaa mise waa la fariisanayaa meeshaa salaad ku tukan mayn ikhwaani saan u socno waa fadhiisanaynaa laba ragcoo basaa la tukanayaa inta ka horeysa meeshu masaajid ma aha masaajidna salaadan laguma tukadee musalle iyo banaan baa lagu tukadaa imaamu shaafici waxaa leeya ma hadduu masaajidku waasiha lagu tukado maya nabiga banaankuu jideeyey asagoo nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam labaatan iyo dhowr salaadood oo banaan lagu tukaday waxaa ka fadli hal salaad masaajid lagu tukaday iyo salaada nabi wuxuu jideeyey banaanka salaadan banaankaa fadli badan waana dariiqii nebi maxamed waa dariiqi abubakar waa kii cumar waa kii cuthmaan waa kii cali kulli waa banaanka ku tukan jireen musallaha marka banaan ku tukanaynaa alxamdulilah maanta iska weydiin mayno musallaha awal hore mar baa la murmi jiray oo masaajida la dhihi jiray maanta alxamdulilah musalli waa la bartay waan lagu tukadaa kaa un baan sii xoojinayna insha allahu tacaala marka laga qayb galo markii banaanka la tago marka waa iska fadhiisanayna haday meel banaanta iska fadhiiso haddii kale salliga iska fadhiiso masaajid ma aha taximasi laguma tukado waa iska fadhiisanaysaa takbiirtadaa qaadaysaa imaamku markuu yimaado salaadaa loo istaagahayaa salaada adinna male aqimna male salaadan ciidda ah lama adimo lama aqimo asalaatu jaamica sida qoraxmadoodka ole male sida loo istaago istaagu baan leeyahayo allah akbar weeye maanta waa artay adinna male aqimna male waa barateene laakiin marka hore asalaatu jaamica ha la yidhaahdo yaan arki jiray masaajidii xilli hore iyo sufiyade laakiin hadda waa laga tegay oo tii nabiga weeye calayhi salaatu wasalaam imaamku markii salaada markii la gelahayo wax salaada ka horeeya oon takbiirta ka ahayn oo musallaha loo ogol yahay ma jiraan dad hadlayaan loo ogolayn martashar lagu soo dhaweeyaan loo ogolayn qaaraan iyo wax la sheegay iyo yabaho baan loo ogolayn howlo kalaan loo ogolayn intaa waa iska diinhayaa waktigii nebi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo cuthmaan salaadan baa hawsha laga bilaabi jiray wax ka dambeeya waa sax wixii rab ha la geliyo laakiin wax ka horeeya ma laha awalu maa nabda'u bihi asalaat nabi markaa meeshto waxa ugu horeeya maanta aan bilaabayna waa salaada nabiga calayhi salaam nebi maxamed waan arki doonaa khudbadiisi muxaadarooyin buu diyaarin jiray ciidamuu diyaarin jiray awaamiruu bixin jiray waxoo dhan waxay ahayd salaada kadib bay ahayd salaadu marka ikhwaani waa laba ragcadood qaabkee baa loo dukanayaa marka labadaasi ragcadood haddaad u faa'iidayso dadka ay suuragal ka tahay inaanay si fiican maanka ugu hayn allahu akbar markii la yidhaahdo ducaaul istax baa la akrinhayaa ama wajahtu akhri allah allahuma baacidna akhri ama alxamdulilah akhriya waa la akhrin markii la dhammeeyo toddoba jeer buu allah akbar leeyahy allahu akbar allahu akbar allah akbar toddoba jeer markuu dhammeeyo wuxuu akrinhayaa cudbileysi kadibna faatixaduu bilaabhayaa saasaa loo akrinhayaa salaada marka toddobadan een allah akbar la imaanayo waa iska sunne ruux hadduu kas oga tago ama uu kama oga tago salaadda way ansaxaysaa kas iyo kama salaadu way ansixi sujuudu sahwina ma laha haddii laga tago takbiirooyinkaasu sujuudu sahwina ma laha salaadiina way ka ansixi sunno wey toddobadaasaa la imaanhayaa ruuxa markuu faatixada dhameeyo qur-aanka loo akrinaya labaa mid bannaan tahay inaad ragcadda hore qaaf ku akhrido ragcadda dambana iqtada ku akhrido ama inaad ragcadda hore lagu akhriyo sabixisma toddobaad lagu akhriyo hal ataaka xadiidulkhaashiya lagu akhriyo labadaas waa la samayn karaa waa lagu akhrin karaa salaada markii laga baxo khadiibku waa istaagahayaa khadiibku marka uu istaagahayaa xamdigii buu ka bilaabahaya haddii maanta wax soo kordhayo awaamir la rabo nebimax awaamirtaasuu bixin jiray calayhi salaatu wasalaam awaamir hadduu nabigu ciidamo uu meel u dirahayo meeshaas ku dhex saari jiray hebel soo bax hebel soo bax hebel soo bax xag iskugu baxa hebel baa mas-uul idina diyaar garooba idinku wakti ballama hoostiina ka baxa yaanad ogaanin meel habla waa kaasa la jiray tan uu ciidan dirahayo kadib nabigu wuxuu aadi jiray haweenka oo oo gadaal fadhiya si gooni ah ayuu nabigu marka alay sala ku wacdin jiray waa hadda maanta mikrofon baa jiro oma baahna haweenka wacdi kale oma baahna wacdigan uu khudbo akhriyey mikrofonnaa jira rag iyo haween waa gaarhayaa waxaa loo baahayay marka inuu sadaqa amro sheekh cabdiraxmaan salaada ciidda ma waajibba mise waa sunno salaada ciiddu waajib weeyaan ruux kasta laga rabo wey sunno ma ah xanafiyada waxay qabtaa salaada ciiddu waa waajib ka duhri waalcasri shaaficiyada iyo maalikiyaduna waa sunnay qabaan xanaabiladuna waxay qabaan maya waa fardu kifaaya intuba waxaa xoog badan waa fardu cayn ruux kasta sida duhurka iyo casarka iyo maqhribka looga rabo yaa looga rabaa ciidda sidaa waxaa qaatay sheekh samtimiye ibnu qayim baa qaatay shawkani baa qaaday ibnu sacdi baa qaatay cuthaymiin baa qaaday albani baa qaatay kulli nusuusta markay fiiriyeen oo nebigu inuu marnaba ka tegina markay fiiriyeen nabigu amarkii uu siiyey uma cadii gabdhihii muslimku yidhi guryaha ku wareega gabdhaha kukuusa soo bixiya gabdhaha maqbiyada soo bixiya haweenka oo dhan banaanka loo soo saaro kuwa caada dhiigga caada qaba banaanka loo soo saaro kuwa umushaa dhiigga qaban ha la soo saaro hal haweena oo guri laga soo tugi kara mar hala soo baxo amarka nabi muxuu keena waajib buu keena alamru liwujuub waa waajib haweenka dhiigga caado qaba laakiin haweenka ka dambeeyan oo gadaal ay ha fadhiisteen ayagu ma tukanhayaan laakiin waa inay musallaha tagaan oo dadka muslimiinta meesha inay ku baryahayaan iyo waxa laisku sheegahayo iyo waxa lais amrahayo iyo waxa laiska rabo iyo siyaasadda maanta adduunka meeshay marayso iyo xaalado halganka islaamka inay soo ruuxka soo dhegeysaa la rabaa macnaha oo meesha la aado oo la wada baxaa la dooni saa darteed salaada ciidu waa fardun calaa kulli acyaam oo ruuxas waajib ku tahay oo muslima oo qaangaar oo baaliqa waajib bay ku tahay waan la aadahayaa ruuxaan teginna waa dambaaba ikhwaanii nusuustaasaana u daliila nabigoo daa'imay iyo amarka nabigu gabdhaha u saaray xataa gabdhaha waxna yaa rasuulallah anagu xijaab ma haysano masaakiin baanahay gabadha derskula iridda ku garaac ka soo qaado waa amar ma diidi karto ku labisa kusoo tuko guriga ima u celi nabiga calayhi salaam ayaduna ma diidi karto adna ka soo qaado gabadha waxaa layihi xijaab la-aan lagaa yeeli maayo gabadh ka soo qaado taana ma diidi kartaa layihi waa amar marka salaadu marka ikhwaani waa salaad waajiba waxaa la doonayaa marka salaada ciidda ah wadadii marka hore aad ku baxday musalla aad ku tagto wada ahayn baa kasoo laabanaysaa waa dariiqii nebi maxaa lagu yaqaanay calayhi salaam sidaasaa lagaa doonayaa oo haddaad dariiqa marka hore aad koonfur ka timid waqooyi kale ka yar jiire dariiqii lagu aadmo dariiq kale ayaa kasoo baxaysa insha allahu tacaala dabcan dadku way isku tahniyadeeyaan maalintaas qaar waxay odhanayaan ciid mubaarak qaar kale waxay odhanayaan taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal qaar kale waxay odhanayaan kullu caam wa antum bikhayr marka waa noocee qaabka tahniyadda waxaa la doonayaa marka maalintan insha allahu tacala markay ciidu soo dhammaato inaan isku tahniyeyno ayaa la doonayaayo salafku waa samayn jireen taqabal allahu mina wa minkum baa la doonaya laakiin kul caam antum bikhayr wartaasu ma ahayn tahniyadii asxaabta iyo salafku ma ahayn waxay ahaa taqabal allahu mina ilahay naga aqbalo soonkii iyo ciidan iyo khayrkan ilahay naga aqbalo aamiin adna saas ahayd macna kiini ku horay axmed axmed wuxuu dhihi jiray anugu ku bilaamaya ruuxna lakin ruux ugu bilaaba waa ka radinaya wuri ana aamiin baan ama ana wax dhahayaa wa anta taqabal allahu mina wa minkum adna allaha ka nagada aqbalo ama aamiin baan dhahayaaba marka sidaasaa la doonayaa ciidda inaan uga qayb qaadano insha allahu tacaala oon farxad uga qayb qaadano waxaa la doonaya ninka ilahay wax siiyey gurigiisa maalinka ciidda inay ka muuqato caruurta hilib fiican loo soo qaado caruurta waxa weeye maalinka iyo islaantu hilib iyo maraq iyo adduun inay cunaan oo maalinkaa si fiican loo dhergo ayaa ikhwaani la doonhayaayo waa maalin farxadeed moogta waa maalin suruur wey laakiin carruurtii inaa maanta gaajo lagu dilo oo maantuna ay wareegaan oo xaqul ciid kuma necdil istaagaan oo looma baahna maalinka waxaa la doonaya in si fiican carruurta laga farxiyo oo islaanta laga farxiyo ayaa la doonahayaa si fiican maalinkan loo ciida insha allahu tacala la doonayaa wajisaakum allahu khayran maalinka ciidda waxaa leedaha muslimiinta ah markii la cilaamiyo awal hore yaa arkay ahayde hadda laakiin idaari iyo maamul iclaan baa jire markaad maqashaan insha allahu tacaala sidan iyaa sheegnay iyo siyaaraha kale aanaan sheeginba ha loo diyaar garoobo oo insha allah taala laga qayb galo wajisaakum allahu khayran gebagabada ayaan ku dhownahay sheekhana ciidda kadibna waxaan la soconnaa oo sunno ah ajir weynna uu ku jiraa in la soomo lix maalmood oo ka mid a bisha shawaal bal haddaad faahfaahin naga siiso lixdaas bisha shawaal lix beri in laga soomaa sunno ah nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxii ramadaan soo sooma uma uma atbaca sita min shawaal kadibna lix beri oo shawaal raaciya siyaamu dahri wey soonkiisu waa laba iyo toban bilood adoo soomay wey maxaa yeelay maalintii waxay u dhigantaa aad soontay toban maalmood u dhigantaa marka soddon beri soo soontay soddon beri markaa soontay maalinka waa toban soddonta waa lagu dhufto waa saddex boqol toban bilood oo min soddonana waa waa saddex boqol maxaa kaa dhiman laba bilood waa kaa dhiman lix beri baa soontay lixdan beri maalinka waxa u dhigantaa toban u dhigantaa lix meelood oo min tobana waa waa lixdan maalmood laba biloodna waa lixdan maalmood marka inay lixdaa beri la soomaa la dooni ruux qalo lagu leeyahay ma soomi karayaa horta mid lama ogola qallihii ramadaanna waan u soomi shawaalna waa ii noqon labadii baan u wada soomi horta lagaa yeeli maayo ka bix meesha midda labaad ee kale ramadaankii oo lagu leeyahay baan shawaal soomahayaa ramadaanna dib baan ka samayn doonaa jumhuurul culamaa arrintan way ogolyihin oo waxaa le way ka ansaxaysaa amaa fi lxadiidi nebiyi maya xadiidkan ajirka wuxuu ku xidhay ruuxii ramadaan sooma humma ayuu ku xidhay ajirka marka ramadaan soon ruux marka qalla lagu leeyahay ramadaan ma wadayso waxbaa ka dhiman marka haddii ramadaan lagugu leeyahay oo qallis wax lagugu leeyahay ma soo shawa haddaad soomto ajirkan ka heli maysid ajirkan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalam wuxuu ku xidhan yahay horta inaad ramadaan iska nadiifiso kadibna aad soonto lix beri shawaal lix beri oo bi shawaala lagu yidhi lix beri oo xidha laguma dhihin lix beri ugu horraysa laguma dhihin lix beri un baan kaa rabnaa bishaa inaad shawaal ka soonto lix maalmood oo bishaa shawaala waxay dhihi jireen madhabka xanafiyada iyo madhabka maalikiyada nin weyn oo oday oo hadduu soomo ummadda dhan ay wada soomi asagoo ma soomahayo looma ogola maxaa yeelay caamo wax ma garanayso sheekh hebel baa soomay waa waajib ku dhahayaan moogta marka hadhow waajib bay u malaynayaan marka ninkii weyn oo hadhow ummadda ku dayato shaygii sunnaha ay waajib ictiqaadanayaan asagoo ma soomahayay qabaan ummadda kalea soomaysa marka hadday ummad kugu fidnoomaysa sunno u qaadan waxbaha soomin haddii kale ruux waa soomahayaa marka haddii maalmo soon lagu lahaa iska dhamaystir kadibna maalmaha dambe ee bishawaal lixdii beri ka dhiga aaya saacaan iskaga soo maxaa ku dhibahaya laakiin ajirka weyn nebi maxamed ku xidhay inaad marka hore rawadaas ka nadiifiso kadibna aad rawadaas soonto amaa soomaan kale ee sunnada ah qalla in lagu leeyay waxba shardi maa waad ka soomi kartaa yoomul caashuuraa bisirka maalinka toban tahay yoomul carafo bisha carab maalinka sagaal tahay isniinta iyo khamiista maalmaha adoo qalla lagu leeyahay waad ka soomi kartaa wuuna kaa ansaxayaa waayo iyo waxba laguma xidhin amaa lixdan beri waxaa lagu xidhay ikhwaanii shawaal baa lagu xidhay jamaahiru culamaana way bannaantay leeyihiin laakiin naska ajirku meesha ku xidhay waa aragtaane annagu niska naska maan tixgelin insha allahu tacaala marday masalo ijmaac aan ahayn jamaahir meel martay waxba weyn ma keenayso ugu dambayntii sheekh cabdiraxmaan dadka muslimiinta ah waa jasad waaxid waa ummad ay tahay inay isgacan qabato waxaa laga yaabaa ciidda iyo nashaadaadkeeda iyo marka la eego inay dhici karto gurigan oo ay joogaan caruur faraxsan iyo kan kale oo ay joogaan caruur aan faraxsanayn muxuu yahay marka dardaarankaagu ikhwaani horta dadka muslimiinta ah caruurtaada wada caruurtaadii wey nabigu waa ku leeya calayhi salaatu wasalaam ruux dhargay dariskiisii uu baahanna ka warqaba oo inuu dariskan baahan yahay waa ogyahay isagana si fiican buu u dhargahayaa ninka annaga wuxuu leeyahay dariiqay kuma taagna waddadaydii anaga diintaydii iyo saxdayd ma haystee ninkaa waxbaa si ka ah waxaa la doonayaa ikhwaani carruurta wax ka soo qaadaa adoo maanta dhintay carruurtaadina ka tegey carruurtii dariskana ay ciidahayaan kuwana ay guriska iyo hooyada guriskaga xidhayiin waxba ayna haysanin oo isha ay kaga mirigsayin ka soo qaad waxaa weeye nabigu wuxuu leeyahy alayhi salatu salaam wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta walaalka oo muslima u kaalmaynayso ilahi kuu kaalmaynaya intaad carruurtan agoonta ah amaba agoon maahe masaakiinta ah een waxba haysanin aad ka farxinayso oo a wax ka siinayso iyo ilahina kuu kaalmaynaya intaad ifdaa ka xidhnayso kaalmo ilaahay ma jirto bal xadiikaa base aan dul istaagno wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana abdin xasan wuxuu leeyahy ruux mu'mina ruuxii kurbada ka fayda kurba aakhara haysan doonto ilahi ka faydoona subxana wa tacaala warma kurba aakharaha lagu darsadaa kurbadii lagu darsadaa islaamtan islaam baa dhashay carruurtanu ayagaa walbahaarsan way fiirinayaan cunuga wesha adi maxaa laguu keenay gaba noocaas maxaa loo keenay sawaal noocada maxaa loo keenay gabadhi saaka noocaas xijaab noocaas bes guriskaasoo noqonay hooyoy ama aabo ma og tahay cunugiis waxsaa loo keenay ha aabo hooy iska dhaaf marka intaa walaalaha u kaalmaynaysa ood ka warqabto wallaahi carruurtaa ilahay waa ka warqabhaya waa hadalka nabiga calayhi salaam haddaad noosha ilahay waa kaa warqabhaya adiga ehelkaaga haddaad dhimatayna ilahay awlaaddaa waa ka warqabhaya lakin haddaa iridda soo xidhato carruurtaas ilahay warqabay adaaba marka hore dayacay war carruurtii iyo annaga lafeena aan oga tagno naskana aan ku dhaqanno dadka kurbada aan ka faydno insha allahu tacaala ruuxba hadduu dariskiisa uu ka warqabo uu wax siiyo wallaahi waa isku filannahy waa isku filannahy marka insha allahu tacala dadka muslimiinta ah waxay ogaataa marka wax maanta na loo keenay hay-adaa bixi lagu leeyahy waa wax kaniisadaha ay keenaan hay-ad meel kale wax kama keento annaga ka xoolo badan annaga ka islaamsan annaga waxnaa ka baraka badan aan iska can qabanno insha allahu tacaala dadka muhaajiriin iyo ansaar iyo dhammaan aan iska can qabanno waxayna baahayn darisaana iska ogaano xaaska hala diro dariska soo waraysato adigu ninka warayso waxaad iska warqaba insha allahu tacaala wajazaakum allah khayran wassalamu raxmatullah barakaatu waa tahay dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha waxaa nagala qayb galay sheekh cabdiraxmaan firin tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس زمجري الريود أنت يا أحلى نشيد وزهري يا وسود نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب الغراب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون